ayaguna waxaan leenahay fanol fare kama qadna ciidamada milatariga soomaaliyeed oo jooga saddexda labadan gobol gaar ahaan baayo boqoy adaa hogaaminaya waxaa lagaa rabaa in walaalaha aa u adeegto dhalinyaradan aa ka waaniso jidgooyada iyo dhibaatooyinka ay walaalahood u geystaan annaga waxaan rajaynaynaa siduu ahaan jiray labaska ciidamada soomaaliyeed kuwa militariga iyo kuwa booliiska markii la arko nabadaa la dareemi jiray markii la arko raxmadaa la dareemi jiray markii la arko ninka wax kastoo welweloo haya waa ilmaami jiri tii inay ku noqotaan rabna laakiin in ayaga iyo tuugi la kala garan waayo nasiib darro waayo dhallinyarada soomaaliyeed oo ciidanka ah waxaan ka codsanaa sharafta ay hugan yihiin ay soomaali leedahay in sharafta aada hugantihiin soo celiya taliyaha iyo taliyaasha oo dhanna waxaan leeyahay dadka ha la waaniyo sharafta ay hugan yihiin haddii ayaga ay boobhayaan dadka hadday ayagu dadka dilaayaan hadday ayagu jidku ay goynayaan haddii ayagu ay ummadda dhibaateeyaan yaada ayaa u raxmana ninka muxuu horta military u noqday inuu shacabkiisa u adeego muu noqday mise guri u noqday booliis muxuu u noqday ma inuu dadka u dhibaateeyo muu noqday mise inuu ummaddiisa u adeego inuu ummaddiisa u adeego karaamada dalkiisa iyo dadkiisa keeno uu ciidan u noqday si ayada waa ka codsanaynaa runtii waxay qabteen aada iyo aad ay ugu mahadtihiin